bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin ramadaanulkariim waa maalin sabti ah taariikhdu ay ku astaysan tahay toddobiyo labaatanka bisha may sannadda labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa bilashada bisha barakaysan ee ramadaan awgeed baaq u diray shacabka soomaaliyeed asigoo ugu baaqay inay isgargaaraan lana kaalmeeyo dadka danyarta ah ee ku dhaqan gudaha dalka madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu ummadda soomaaliyeed ilaahay kaga baryay in barwaaqo iyo bashbash uu ku gaarsiiyo sanadkan sanadkiisa kale asigoona dhinaca kale tilmaamay in iscaawinaadu ay tahay mid muhiim u ah bulshada soomaaliyeed
waxaa noo dilatay bishii ramadaan ramadaan kariim ee barakaysnayd waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed hambalyo waxaan rajeynayaa hadduu eeba yidhaahdo in qof walba oo soomaali ah inuu qofka rawaasiisa afuriyo khaasatan kuwa tabarta yar ama masaakiinta ah waxaan ilaahay ka baryaynaa sanadka sanadkiisa kalinuu gaarsiiyo nabad iyo barwaaqo qaybo ka mid a gudaha dalka soomaaliya ayaa maanta si isku waa inta badan gudaha dalka soomaaliya iyo caalamka ayaa si isku mid a looga sooman yahay iyadoona haysan jirin wax khilaafaad ah oo muuqanaya waxaana magaalada muqdisho oo inta badan laga dareemi jiray ismaandhaafka kooxaha kala duwan ee iyagu firqooyinka ku kala qaybsan ay inta badan kala soomi jireen taasi oo aan maanta dhicin wasaaradda awqaafta iyo diinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa xalay ku dhawaaqday in maalinta beriya oo sabtiga maanta ah ay tahay maalin soon ah taasi oo ay isku raaceen ummadda soomaaliyeed dowladda federaalk soomaaliya ayaana iclaamisay in maanta bisha barakaysan ee ramadaan ay tahay lagana arkay qaybo badan oo ka mid ah gudaha dalka soomaaliya madaxweynaha maamulka galmudug xaaf ayaa baaq waxa uu diray ciidamada ammaanka ee deegaanada maamulka puntland inay adkeeyaan amniga maadaama lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan lagana baqdi qabo in shabaab ay weeraro ka geystaan gudaha deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo gaar ahaan goobaha ay sida gaarka gacanta ugu hayso maamulka galmudug xaaf ayaa waxa uu tilmaamay in looga baahan yahay ciidamada adkeynta amniga si looga feejignaado waxyeelo kasoo gaarta bulshada weerarada keliska ee al-shabaab ay ku qaadayaan fariisimada ciidamada ammaanka ah iyo sidoo kale goobaha ay dadka isugu yimaadaan sidoo kale xaaf ayaa ka hadlay arrimo la xiriira shirkii magaalada london ay kaga qayb galeen asigii wafdu hogaaminaya waxa uuna sheegay in wax badan ay kasoo qabteen xaaladaasi dhowaana la arki doono sida hadalka uu dhigay ciidamada ammaanka ayuu mar kale kula dardaarmay xilli uu dib ugu laabtay magaalada cadaado in la adkeeya amniga maadaama wufuud kala duwan ay gaarayso kuwaas oo ka qayb galaya caleemasaarka madaxweynaha galmudug xaaf oo ka dhici doono magaalada cadaado
marti badan ayaa noo imaanaysa waxaan idinka codsanayaa nabadgelyada nabadgelyada nabadgelyada in laga shaqeeyo oo ciidanka nabadgelyada lala shaqeeyo oo kulligay aan wada dhiifoonaanna si maaragtay hawshaas aan si fiican ay noogu gudubto wax kaloo siyaada odhan maayo anugu intii aan maqnaa hawlaan soo qabtay hawlihii aan soo qabtay dheebtooda waa la arki doonaa insha allahu tacaala ayaan soo qabtay ayaan soo qabannay anigii iyo dadkii la socday iyo wafdigaygii iyo dowladda federaalka cid walba wax soomaali oo dhan udana ayaannu soo qabannay waxaan rajaynaynaa waxqabadkaasaan soo qabannay sida ugu dhaqsaha badan in loo arko wakhtigu waa kulul yahay dadku waa dhibtooday halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer dowladda kenya ayaa shaaca ka qaaday inay adkay doonto amniga waa xadka ay la wadaagto soomaaliya si ay kaga hortagto weeraro kaga yimaada dhinaca maleeshiyada al-shabaab oo ay kenya sheegtay inay ka taxadiri doonto in waxyeelo ay ka geystaan gudaha dalkeeda dowladda kenya ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ay ka feejigan tahay weeraro qorshaysan oo ay xarakada al-shabaab ka geysato magaalooyinka mombasa nairobi iyo sidoo kale saldhigyada ay ku leedahay gobolka waqooyi waqooyi bari ee dalkaasi kenya inta lagu guda jiro bisha ramadaan dowladda kenya ayaa sheegtay in si weyn loo adkeeyey ammaanka xadka ay la wadaagto dalka soomaaliya islamarkaasina ciidamada ay wadada ciidamada ay wadaan howlgallo lagu baadigoobayo kooxaha ka wada arqaladaha gudaha waddanka kenya ama qorsheynaya in weeraro ay ka geystaan gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya iyo sidoo kale xadka ay la leedahay dalka kenya ayaa xustay in ay heshay xog ku aadan in al-shabaab ay qorshaynayaan weeraro ay ka geystaan dalka kenya gaar ahaana magaalooyinka gaarisa mandera iyo sidoo kale gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya sarkaal ka tirsan sirdoonka kenya ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda kenya ay ku ay ku jirto feejignaan dheeri ah islamarkaasina ciidamadeeda ay diyaar u yihiin in ay al-shabaab ka ilaaliyaan in ay ku soo gudbaan xadka ay la wadaagaan labada dal si kastaba ha ahaatee markii dowladda kenya boqolaal ka mid ah askarteeda ay ku biirtay howlgalka midooda afrika ee amisom ee ka socda soomaaliya ayaa waxaa sii kordhayay falalka arqaladaynta ah ee al-shabaab ay ka geysanayaan gudaha waddanka kenya shabaab ayaan hore u sheegtay inta ay ciidamada kenya ku sugan yihiin gudaha dalka soomaaliya in ayagu ay sii kordhi doonaan weerarada ka dhanka ah ciidanka kenya iyo sidoo kale shacabkaba ee laga geysanayo gudaha dalka kenya iyo fadhiisimada ay ku leeyihiin gudaha dalka soomaaliya al-shabaab ayaa horey looga bartay in ay sare u qaado weerarada ay ka geysanayso ama ay geysanayso bisha barakaysan ee ramadaan inta lagu guda jiro ayaga oo tilmaamay in khasaarooyin lixaad lena ay u geysan doonaan kenya maadaama ay si gardarro ah kusoo gashay gudaha dalka soomaaliya sida hore ay u sheegeen hogaamiyaasha kooxda al-shabaab puntland ayaa adkaysay amniga deegaanadeeda iyadoo ka duulayso in waxyeelo weeraro la xiriira ay ka geystaan kooxda al-shabaab gudaha deegaanada maamulkaas si uu ka arrimiyo iyadoona ammaanka kor loo qaaday qaybo ka mida deegaanada maamulkaas uu ka arrimiyo waxaa wararka naga soo gaaraya ay sheegayaan gudaha deegaanada maamulka puntland in maamulkaasi uu sidoo kale sheegay in ay qorsheynayaan in ay qorsheynayaan qorshayaal cusub oo la xiriira sugidda ammaanka diyaarna ay u yihiin islamarkaa ciidamadooda ciidamo fara badan inay geeyaan waqooyiga iyo sidoo kale isgoysyada waaweyn ee laga soo gala maamulada maamulka puntland waxa ay sheegeen in ciidamo dheeraad ah la geeyey waddooyinka iyo sidoo kale xarumaha maamulka puntland uu ku shaqeeyo si looga hortago falal amni darro oo kooxda al-shabaab ay ka geystaan gudaha deegaanada maamulka uu ka arrimiyo sidoo kale waxa uu sheegay mas-uul ka tirsan maamulka puntland waa wasiirka amniga ee maamulkaasi in ciidamada ammaanka ay howlgallo joogto ah ka samay doonaan kuwaasoo lagu xaqiijinayo amniga wasiirka amniga ee maamulka puntland cabdi xirsi waa cabdi cali xirsi qarjab ayaa shacabka ka dalbaday in lala shaqeeyo ciidamada ammaanka si looga hortago falalka amni darrada ah ee laga baqayo inay ku qaadaan maleeshiyada al-shabaab
bisha ramadaan bil khayr weeye bil in la soo dhaweeyo dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan loo baahan yahay weliba gaarahaan dadka reer puntland waajibaadkooda soonkana ay qaataan dowladda qorshe weyn bay ka leedahay mada waaweyn iyo dhammaan jidadka magaalooyinka waaweyn soo gala puntlandba in si loo ilaaliyo looga ilaaliyo laba arrimood looga ilaaliyo diyaari meel kasta ay joogaan una diyaargaroobaan waa qodob waxyaalaha faxaanushka ah ama waxyaalaha qaldan oo xilliga ramadaanka lagu dhaqo sida jaadka oo kale oo magaalooyinka lagala baxo oo maxaan kuu sheegaa banaanada lala aado ama meelaha magaalada lagu cuno ciddii lagu arkiyo in tallaabo sharciga laga qaadi doono waxaa kale ka mid ah cuntada xaaraanta meelaha lagu sameeyo iyada dadka samaynayaan tallaabo sharciga laga qaadi doono ciidamada dowladda puntland meel kastay joogaan amarkaa way qabaan xoogabaana magaalooyinka gacanta lagu gelin doonaa ee dadweynaha reer puntland waxaan leenahay kun iyo toban bilood ayaa dadku soo shaqaysanayay ama maaragtay wax cunayay sida far
dowladda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday haatan iyo wixii ka dambeeyay in soomaaliya ay leedahay keliya hal manhaj oo laisku raacsan yahay kaasi oo noqonaya midka laga duuli doono ee lagu salay doono hanaanka waxbarashada dalka xilli muddooyinkii dambe tashiyo ku aadan arrintaasi ay ka soconaysay magaalada muqdisho loogana arisanayay in manhajka loo saldhigo si aysan u imaadin u imaanin carqaladayn iyo sidoo kale dhibaatooyinka inta badan saameynta adag ku yeeshay dhallinta soomaaliyeed ee wax ku barata gudaha dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan daahir cismaan ayaa waxa uu sheegay in ay bilaabayaan qorista manhajka waxbarashada soomaaliya sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in soomaaliya yeelato manhaj dalka oo dhan laga wada barto kaasi oo lagu salaynayo waxbarashada dhallaanka soomaaliyeed si loo helo dhalin soomaaliyeed oo muwaadiniin ah wasiirka ayaa xusay in sanadka labada kun sideed iyo tobanka manhajkan manhajka midka ah dalku uu yeelan doono islamarkaasina geli doono imtixaanaad mid ah sida uu shaaca ka qaaday wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda soomaaliya maxaa soo socda waxaa soo socdo muqararkii oo hadda laga shaqaynaya sanad dhammaystiraayo iyo buugaagta inaan qorno hadduu ilaah yidhahdo buugaagta waxaan qoraynaa ilaa galaaska afraad waxaan ku guulaysan karnaa inaan qorno ilaa december waxay noqonaysaa markaas waxaan haynaa buug soomaali ah oo manhajkeeni ka yimid kaasna ay siyaasadii waxbarashada uu ku sii salaysnaa uu ka sii yimid iyo shuruucdii dalku u yaallay oo xagga waxbarashada ah oo dalkoo idin laga isticmaali doono hadduu ilaa yidhaahdo january ilaa iyo june waxaan rajaynaynaa in aan qorno buugaagtii waxbarashada guud oo labada heer leh heerka hoose iyo heerka sare heerka sare waxaa weyaan secondaryga heerka hoosena waa primaryga marka dalkoo idil markaas wuxuu haastaa hal imtixaan wuxuu bartaa hal manhaj ardaydu waxay ka wada qaataan dhimbil hal meel marka waxaa taas ay annaga naga saacidaysaa in dadka soomaalida aan aan la soo dhexgeli karin intaas wixii aan ahayn wax soconaya ma aha warkii oo aad ka dhagaysanayseen khiyaartaaynu jecelnahay raadiyo wardheer waa anaga inta anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa warka idin akrinayay intaynu mar kale dib u kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu